wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa degmada cawdwaaq ka furtay tobabar muhiim ah oo ku saabsan waxbarashada madaniga dowlada wanaagga iyo ilaalinta deegaanka tobabarkan oo ay ka qayb galeen bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ujeedkiisu tahay in la xoojiyo ka qaybgalka muwaadiniinta ee dowlad dhiska nabadeynta iyo daryeelka deegaanka mas-uuliyiinta wasaaradda oo tobabarkan daafuray ayaa sheegay in barnaamijkan uu qayb ka yahay dadaalada lagu horumarinayo wacyiga bulshada si loo dhiso bulsho leh faham buuxo oo ku saabsan xaquuqda madaniga iyo mas-uuliyadda deegaanka xogayaha dowladda hoose ee degmada cabdwaaq nadiir cabdikariim salaad iyo guddoomiyaha degmada cabdwaaq maxudiin aadan weli oo daafuray tobabarka ayaa kula dadaarmay kasoo qaybgalayaasha inay ka faa'iidaystaan intuu socdo tobabarka dadka waxbaranhaya ama dhallinyarada ay waxbaranaysa waa sii badanaysay sometime caqabad waxay u taagan tahay sidii ay u taagnaan jirtay hadday noqoto amni haddii ay noqoto nadaafad hadday noqoto dowladnimada hadday noqoto wadooyinkeedii wacyiga bulshada intiiba meesheeda joogtaa waxaana muuqata kaalintii dadka waxbartay inaysan weli siday ahayd ay isuga soo dhalaalin waxaa la rabaa xogii dhammaan dee dhallinyarada aqoonta leh ee deegaanka wax u soo baratay inay hal abuuro cusub soo kordhiyaan hadday noqoto xasiloonida iyo nabadgelyada iyo wada noolaashaha ummadda iyo businesska dhan walba waxaa la rabaa inay dee dhallinyaradu ay kasoo muuqato maamul tababar lagu shaqaynayso laga noqonayso laakiin bulshadu maamulku isbedelaayo nugayba lagu naqadaa laakiin waxay isbedelaynin waa degmada caawda horteeda ku dhuleysaa dadkaa degan jiiqo jiiqu ka dhexeeyaa adiga marka waxaa kaa noqoto bishinka deegaankaada aad ku dalahay inaad mar walba u taagan tahay horumarintiisa sabab u kordhin lahayd wixii ka dhimasad u daba istaagi lahayd berita baa dadkii adiga ay ku qabsataan dee intaa in la mid baa ku sugaysaa haddii laga yimaado weliba dee aqoonku aad bay hadda u badan tahay waxaa laga yaabaa kumanaan dhalinyara oo aqoonyahan in laga yimaado laakiin waxa ay kusoo kordhiyaan inay aad u kooban tahay sababta hore network iyo networkya isku xiran xataa ma lahan tusaale ahaan ururka guud ee dhalinyarada wuu jiraa laakiin waxay magaalada maqlebe ka jirto ururo dhalinyaro oo kala duwan oo magacyo kala duwan leh oo qoloba tusaaleahaan guulis kala duwan oo intiinaa oo kale in la mid ah oo samaysta maamul iyo nidaamka magaca loo yaqaana la baxa shaqeeyo oo deegaankooda dadkooda u istaaga u shaqeeya qoladii dhib haysta dhibka maalinkaas ee dadku maalin lahayn kala shaqeeya